ee baarlamaankana reform lagu sameeyo dastuur marka inuu sameeyo loo sameeyo wala socotaan muddada waxaan ku shaqeyn nisaabka la xidhiidha marka taariikh kasoo baxay shirarkii aan sameyna waxaa kamid ah in dastuurka dhamaystiro dastuurkaasna marka hore waxaa gacanta ku hayay ay o shaqo fiican ka qabtay walla ku haya waxaa kaloo magacaabay guddi la yidhaahdo citizen expert oo soomaali wax garada aqoonyahanaa loogagaa oo igana dhamaystira si ay noo feeyaan final practice waxaa weeye in la dhamaystiro oo dastuurkaana aan haysano bisha april labaatankeeda laba kun iyo lix sidoo kale goaamada idaal waxaa kamid ahaa in baarlamaanka la yareeyo oo baarlamaankii shan boqol iyo kontonka ahaa laga soo reebo laba boqol labaatan ish dastuurka marka see loo ansixinayo dastuurka waxaan ubaahday maadaama dastuurkas in la ansixiyahay wuxuu u baahan yahay active referendum si dastuurkaba u noqdo laakiin maadaama soomaaliya maanta ay dib weyne ka jirto waxaan go'aansanay in aan laga aan laga ansixin karin laakiin aan ku ansixino waxa la yihahda kursiga assemble si assemble waxaa weeye in kun qof oo soomaali ah oo bulshada rayidka ah oo cid kasta ah dumarka dhalinyarada aqoon-yahanka professionalska dadka ah looyahada macalimiinta qurbajoogta ganacsatada ododhaqameedka yani dadka culamada yani every sector of society dadka inta la isu keeno in ay markaa iyagu inta ka doodaan ay ansixiyaan waxaan daan ku baahay in kunkaas oo boqolkiiba soddonna ay hadaan dumar waana ii sheegayaa sidoo kale baarlamaanka waxaan ku gaafnay laba boqol labaatan iyo shantan baarlamaanka kusidaay lixdan iyo toddoba kamid lixdan sideed kamid waa boqolkiiba soddon iyana inay hadaan dumar micnaheedu waxa weeye soddon micnaheedu waxa weeye soddon waxaa hadda ka hor in la yidhaaho dumarka ha loo sameeyo koofar hala socotaan indigaasi waxaa la yidhi boqolkiiba laba boqol boqolkiiba shan micnaheedu marka annaga waxaa naga go-an soddon haddii se boqolkiiba konton heli karin boqolkiiba soddon waxyaabaha kale oo aanu ku go-aansanay shirarkii masiriga ahaa waxaa kamid ah in la qaato habka tiraliisi waxaa laa marka shirxay inaan ka bixiyo maxaa tiraliisi ku faa'idaa ku jira ka faa'idaa ku jirta waa inaan loo fahmin tiraliisi micinisu inuu yahay ismeriism gobolaysi inuusan micinisu ahayn kalaaniism qabiil gobolka isugu tirin hoostay risimku markii la yidhaahdo kunsat ahaan waa inaan fahmaa waxay tahay waxaa weeye dawladda baawarkeeda waa in la qaybinayo see loo qaybinayo sida wadanka aad aad ku nooshiin oo kale in baawarka si siman loo qaybiyo waxaa la yihahda processal separation of power waxaa weeye inuu jiro exect branchka ee dawladdii legislative ee baarlamaankii ah iyo judiciaryga maxkamada ayna markaa isbalans gareeyaan oo second balance ku sameeyaan si aan goolana qolada kale aysan uga xadgudbin aysan awood gaaraynin laakiin wadamada qaarkood waxay yidhaahdeen taasi laguma filla sidaas daraadeed baawarka dawladda sida heerka kala waa in loo qaybiya oo jirta dawladdii sare dawladdii dhexe iyo dawladdii hoose ujeedaduna waxaa weeye in laga cararo in xukunka dawliga uusan gacanta u gelin hal qof hal shaksi hal gurub hal magaalo hal qabiil iyo hal intifo sababta waxaa weeye dowladnimada waxaa la yidhahdaa government is the only entity that has monopol power on the island waxaa weye dowladnimadu dowladdu waa cidda keliya cidwalba ka adag marka maadaama dowladda xoog leeda cidwalkana ka adag tahay waxaa la rabaa xooggeeda in la xakameeyo waxaa la rabaa xooggeeda inaysan qofka muwaadinka aysan ku dilin inaysan ku waxyeelin marka waxaa important ah dowladnimo ma jirayso haddaan la la qortasgarayn oo aan la ilaalin sharafta iyo karaamada muwaadinka marka waxaa naga go-an marka in sidoo kale waxa la go-aansaday qaabka dowladnimo ee soomaaliya ay qaadanayso waxaana go-aan ku baahnay inaan baabano qaabka yeelo baarlamanka baarlamaanka qaabka dowladnimada ku dhisan baarlamaanka inaan nabaabano maxay tahay in dadku ay soo doortaan baarlamaanka baarlamaanka uu soo doorto isabkiisa iyo madaxweynaha madaxweyne madaxweynuhu ama madaxweyne wasaare aan xukuuman qaab noocaas si markaasi dimuqraasiyadu ayagu uga hirgasho soomaaliya iyadana go-aankaas waa aanu gaahday go-aamada la soo saaray ayuu kamid ahaa qodobka afraad muhiimka noo ah aanu jecel lahay maxkamada maxkamada kala duurka wax laga qabto waxaa weeye good governance dowlgudo wanaagka soomaaliya waxa burburay inuu weyn ma aha karaha ma aha sabta waa inti kala hadda xamal haddaad aragtaan jidki marka mukarada markii aadmaaalan jiray meeshan waxa ku dhacay anaqoguliya ku dhacay hiroshima nagasar ku ekay maanta inaan aragtaan baa xeelaan laha yani bil gudaheed ayaa saas wadanka ugu soo laha marka sabta waa lasoo celin kara waa anglican waxa weeye marka ay dilaan institutions haykalka dowladnimo markuu dimin way dhib badan tahay in dib loo soomaaliyana way dhib badan tahay sababtoo ah intii dowladnimo taqaanay intii garanaysay in badan majoritygeedu wadanka waa kasoo tagay inta halkaa joogta ka marka waxaan u baahan nahay good governance in dowladnimadii iyo haykalkii dowladnimo institutionskii in dib loo dhiso haddaan institution jirinna dowladnimo ma jirayso hal baa idiin sheegayaa ninka madaxdaahi inuu tago inuu dhiso inuu in la bedelaayo micno badan ma soo dhiso haddaad leedahay foundation yani institution oo dhab aad leedahay example haddaan siiyo wadanka talyaaniga laga soo bilaabo kuna sagaal boqol afartan iyo shantii bilaab laga kun shan iminka dowladda soo martay idinla tahay ka badan konton baa soo martay qaar baa la xiloo jiray laakiin mar walbana dowladnimada talyaanigu shaki ma gelin dhaqaalaheedana waa isxiray waddankana waa kuma maray maxaa dhacay constitulaya foundation sana institution bolga ayaa wadanka u leeyay marka haddii aan la helin institutionkaasna dowladnimo dhab ah lama gaarin ha ugu horeeya in la yiraa inaan la dagaalamo musmaaqo maala dambada waxaa lala qabtay waxaa la yidhahdaa waa wadanka ugu corruption badan adduunka ayna aaminsanin sababta waxaa weeye hadee dawto ay hayaan oo ku saabsan corruption baa magankay laakiin waxay tahayba inaan la dagaalna waa laga maarmaa waa la socotaana marka waxaanu sameynay waxa la yidhaha anti corruption commission sharci shuruuc in la sameeyo legislation lagula dagaalama musuqmaasuqa waxaa kaloo go-aan ku gaahay in la establish gareeyo waxaa la yidhaahdo financial accountability board mutual financial accountability board oo ad londonna waxyaabihiisa amada kasoo baxa kamid ah sababta maxay tahay aniin micneeyo marka waxay tahay somaaliya sanad walba waxaa la yidhaahdaa waxaa ku baxdaa hal bilyan oo doolar waa la siiyaa doolar halkaas bilyan oo doolar waa laga siiyaa iskuwa lagama dhiso caasaad lagama sameeyo wado lagama dhiso marka waxaan yidhi bilyan daalarkaan maxaa lagu sameeya afghanistan baa soomaaliya sababta waxaan ognahay in boqol kiiba sagaashan inta soo dhaafay nairobi marka adduunka waxaan nala cadayno baraannagu shilimaanta naga soo gasho aeroportka dekada waa idin kuseynaa meesha ku baxdee waxaan idinka rabnaa idin kara bilyan daalarka magaceena aad kusoo qaadataan inaad noo sheegtaan meesha runtii aasna waa laso dhaweeyey oo go-aanadii kasoo baxay london iyo kamid ah xisaabta dhab in soomaaliya ka dhaxa weeye labaatan sano oo ah iska dabawareeg iyo mudooyi baana soo kara minafasina soomaaliya way soo jeedaa hadda markii shirarkii aanu ku dhigayno gudaha soomaaliya shir kasta oo soomaaliya gudaheeda aan ku dhignay oo soomaaliya isugu timid oo markaan isu imaanin laga yaabo goosino aada u kala duwan inaan joogno ayaa haddana waxaan ogaanay in haddaan soomaali nahay inaan imaadno in aanu go-aan gaari karno tashan karno marka waxaa laga yaabaa qaarkood inay leeyihiin ha soomaalidu ilaa waxabaa karta anana waxaan ku helay waxa waan garanaa waana garantihi marka shirkii london wala socotaan soomaaliya loo qabtay kullii si laabsan buu ahaa inkastoo propaganda badan laga geliyey oo la soomaaliya maxamiyad baa la gelinaya war soomaali miyaaba maxamiyad waxaa leeyahay soomaaliya inaan maxamiyad maxamiyad gelinaynin idina waa ogeydeen anana waan ognahay laakiin waxaa iska ahayd propaganda badan iska ahayd laakiin runtii in waddanka ingiriisku labaatan sano iyo dhowr ka bacdi inuu soomaaliya yidhaahdo wax laga qabto oo intaasoo konton waxyaabood iyo mas-uul inta isugu yeelo soomaaliya laga hadlo si dhab a midka loo soo saaro midkiisana laga hadlo madaxay soomaaliyeed iyagoo midana ay yimaadaan sidana guuda noo ah waxaa guuma oo ah sidoo kale in walaalahin somaliland ay noo yimaadeen waxaan rabaa marka in aan hadalkaygu soo gabagabeyno imanka idinka inaga diyaha fura fursadayna ka mid baan ahay maxaa maxaa wadankii idinka sugo horta aad bay ugu mahadsan tihiin wadanku diyaasfarada ayuu ku helaa mudo bimitrist waxa la yidhaahdo xawaalada lacagta soomaaliya loo diro one sel saddex meelood oo hal meel d t g-ga darasta markii product waxmusaarka dalka musanadkii saddex meeloodoo hal meelood waa lacagta ay kastaan marka runtii hawl fiican baad ka qabatee inaad wadankii aad u shaqaynaysaan ku celinaysaan noolanaysaan laakiin hadda marxalad kalaan gelayna marxaladii ahayd naftaa lagu celiyo heer heeraha iyo faamiliga inaan kagu imaan rabaa waxaan rabaa marxalad heerku uusan adig kuu baahan inaan samayno marxalad ah inaanu heerka u abuurno shaqo wiilka shaqo u abuurno dabada shaqo loo abuuro odayguna shaqo loo abuuro taas inaan dagaawey waxaa idiin sheegaya adduunka waxa difference sameeya ma aha wadanku inta uu khayraad leeyahay ma aha dadkiisu istira leeyahay waxa difference sameeya waxa weeye dadkiisa aqoontiisa iyo garashadiisa anuu dhaqaalan bartay waxaan idiin sheegaya wadamada adduunka ugu taajirsan oo ugu lacagta badan oo ugu dhaqaalaha badan waa wadamada ugu fakrisan marka la eego dhanka iraq example haddaan idin siiyey jeedo wadanka la yihahdo hong kong hong kong sama taqaanin hong kong maxay leeda singapore maxay leeda taiwan maxay leeda south korea maxay leeda waxba hong kong oo toddoba milyan iyo badday ku nool yihiin sanadkii lasoo dhaafay waxsaarkooda wuxuu ahaa saddex boqol oo bilyan oo dollar three hundred billion dollar congo wadanka yaada congo oo ah wadamada adduunka afrikada ugu weyn adduunkana ugu weyn oo lixdan milyan oo dad ku nool yihiin oo adduunka wadanka ugu taajisana khayraad markii la yidhahdo lixdan milyan oo qof xusaarkooda wuxuu ahaa laba iyo toban bilyan oo qof waxaa difference ka sameeya waxaa weeye aqoonta waa human capital aqoontiina idinka weeye inta dabaskiin weeye inta opportunity-ga dagaal ka nabad gashay oo opportunity ku heshay mid ah opportunity ku heshay inay wax baratay marka waxaa laydinka rabaa aqoontiinii wadankii lagu dhaqay waxaa kaloo looga baahan yahay in waxaa laga yaaba in badan oo idink idinka mid caadiya waxa ah very generationka weeyo waxa soomaaliya ka fakaraya inta timid weeye intaa dhasheen waxaan isleeyahay boqolkiiba toddobaatan waa nuurjiyaan weeye xagee talagelaysaa inay halkaas soo marka inta goorgoor tahay in wadanka lagu celiyo in dhaqaal lagu celiyo in aqoon lagu celiyo in aqoonta aad hesheen barashada aad hesheen dimuqrasiyadda aad fahamteen institutionska waagiisa aad aragteen xataa intaa inaa celisaan waa laftigeeda waa dadmidow example baan soo sheegaayo hadda ka hor markaan balakan tegay wakti waxa weeye rikada ronald reagan uu ahaa madaxweynaha marka waxaana ku socotay dacwad la odhan jiray iran contrace maa waynaa la socotaa ninka marka gabar la yahda barbara wilson oo ah weliye ayaa warsan anoo markaas xanab ka celin waa sideetan lixdii markaas waxay leedahay madaxweyne su-aashayda kamaada duwan su-aashayda ka jiraan markaas weli ku qaynaysaa kasana kas leedahay ad leedahay geesan khayrada badan madaxweynaha dawlaha laakiin waxaana fahamsanay inay dimuqrasiyad tahay inay su-aasha weydiin karto xataa maan marka waxaan isleeyahay waxa weeye exposure xataa aada hesheen keliya nidaamka aada hesheen garashada aada institutionka fahamteen waqtigeedaa wax weeye waxaan kaloo idinka rabnaa in aad noqotaan waddanka waa timaadeene wani soo dhaweeyey yaradabta country weeye inaad shuruucdiisa ilaalisaan inaad ixtiraamtaan taasaad magaca soomaaliyeedna ku ilaalin kartaan markaad magaca soomaaliya ilaalisaan oo aada ugu himasbartaan oo aada shaqaysataan oo aada noqotaan dad jira waana tihiba wasiirada ii sheegaan in kuliyiska soomaaliya asmacal wanaagsan ku laba wadanka markaas markaas ayaad noqonaysaan good ambassador waxaad noqonaysaan ambassador wanaagsan ayaad soomaaliya noqonaysaan markaasaad soomaaliya u noqonaysaan advocate oo soomaaliya aada u doonaysaan wadankii in wax lagu celiyo la taageero oo wadanka aada jeegtaan uu wax taro marka door weyn wax badan baa noogu xiran iyana la socda waxaynu kusoo gebagabeynayaa midnimo soomaalinimo wallaahi waxaan soomaalinimo ahayn oo midnimo ahayn ina gaaro intaynu sheegay maraykanka waxaa dadka waxaa dadka maraykanka waxaa kisi wax la yidhaahdo six degree of separation inadu waxaa weeye waxaa la dadka maraykanka ahi waxay isu jiraan lix oday lix oday kaasistaan baa yidhahda cineeda maxay tahay qabiil maaha waxaa weeye haddii john uu yaqaano michael michaelna uu yaqaano ted tedna uu yaqaano susan susan bilkinka waa taqaan marka waa lixdaba isugu tagaan wey waana dad ah saddex boqol oo lixdan oo qof weeye innaga waxaa isugu kulmaa marka sababadadaan nahay marin xataa wadigoodka daraysha soomaali meel aana qaraabo ka hindhasishay laga soo bilaabo haskabil aan axshay uma walaalaan nahay waxaa loo baahan yahay hindasina soomaalina wadankeena taasuu horumar ku gaarayaa idina kasaa horumar ku gaaraysaan asalaamu calaykum
Somaliye koko Koko kusir sadae Ataki nasar sarae Ade rawaliye Alan yoho tilma wa amra Lidab kagu shamsu yoho Isintina filmaysa dacdakaaga siintaane soomaaliyey tooso tooso isku tiirsanae asmarkiina saabsanae taageera warigiile soomaaliya adolaasho soomaaliya shacbo